wafdigan oo isugu jiray waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan oo horkacayo weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaana intii ay socdaalka ku jireen wafdigan isugu jiray waxgaradka iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ay kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku noola deegaanadaasi kulamadaas oo looga arrinsaday qodobo kala duwan oo muhiim u ah deegaanka iyo bulshada ku noola gobolkaasi wuxuuna weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan dardaaranno muhiim ah u jeediyey bulshada ku noola deegaanada ay socdaalka ku soo mareen bacd alxamdulilahi subxaanahu watacaala ikhyaarta deegaanka booco waa idiin mahadcelinayna jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum mowduuca marka aan raba inaan ku yara horumaro annaga iyo adinka waxaana mideeya oo walaalaha ku nahay iyo muslimiinta oo dhan waa risaalada nebigeenna ka timid oo ay curaddu u tahay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ibliis uusan kaa qaalib noqon dad suxbaho xun iyaysan kaa qaalib noqon qabyaalad iyaysan kaa qaalib noqon fulinimo intay ku gasho xaqa ha ka cararin xaqa ku soco wacbud rabbaka xataa yaatiya ilaa geerida ay kaaga timaada intaan dhexe gardaranaha cidda inay qabato la rabo waa annaga laga gardaranaha cidda inuu hiilaysa la rabo waa annaga sharciga ilahay kitaabka ilahay cidda muxuu ah ku duulaysa inay ka celaysa cidda la rabaa waa annaga cidda kitaabka ilaahay ee sharciga ilahay u hiilinaysa cidda la raba inay garab istaagto u hiilaysaa waa annaga sidoo kale waxaa iyagana kulamadan ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada ay socdaalka ku soo mareen wafdigan kuwaas oo tilmaamay inay wada shaqayn wanaagsan kala dhexayso iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan iyagoona baaq u jeediyey shakhsiyaadka iyo dadka ka soo horjeedo nidaamka ku dhaqanka shareecada islaamka marka maanta waxaa nasiib daraa odayaal oo naqaano oo isku deegaan ahaa jarnay oo iskudad ahaa jarnay ayaa qaat qoray waxayna u qaateen kitaabka ilahay inay ku dumiyaan waxay aqoonsana yireen beesha caalamka ma fadhiisano walaayada iyo anugu waa isku xiranahay waa iswacnaa waa xawaa isweydiinaa kalama dheerin kolba waxay oon tabartahaynana waa qabanayna haddii ilaahay ila horena waa u qabanay haddana meel ma fadhino waxaan rabnaa marka waa dadaalaynaa ilaahay idinkiisa isla midaan nahay kitaabka ilahay waa naga dhexeeya inaan dadaalno oo koleytaba meel alle meeshaan gaarsiin karna aan gaarsiinana diyaaraan u nahay ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka islaamiga wilaayada hiiraan uu socdaal ku maro qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada kaas oo ugu korgalayo xaaladda deegaanada wilaayada hase ahaatee waxaa marar kala duwan wafdi ay hor kacayeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada hiiraan waxa ay socdaallo kala duwan ku soo mareen deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan kuwaas oo ay kulamo gaargaar ah kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah hiiraan